waxaana ku mid ah ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda soomaaliya iyo landaha furay barnaamij baaraw hindhooye kaasoo si bilaasha lanka fuliyow welibaana barnaamijkan baarowka hindhoo ku heleyna isbitaalka mustaqbal oo kumid ah isbitaalada magaalada muqdisho agaasimaha isbitaalka mustaqbal doctor cabdisamed yanan kureen ku hadlay ujeedka barnaamijkan baarowka hindhooye iyo heleen ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda maanta waxay noo tahay fursad fiican inaan i program screeningkii aan ka bilowna jaamacadda ummadda indhahan baaristeeda oo screenka muddo dheeraan wadnay ilaa ki marka hore waxaan samayn jirnay iskuulaadkaan tegi jirnay dugsiyada hoose dugsiyada dhexe well organized ma ahayn waa iska mari jirnay waa soo rifeer garayn jirnay laakiin waxaan ogaanay waxaana sugaya ina intaa ka ballaaran tahay in bays looga dhiga jaamacadda ummadda doctor cabdinuur faarax maxamed oo ee hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda umad in idinshii ku hadalay goobta waxaan rabnaa inay noqoto arrin annagu aan gudbinno oo hadhow ardadu ay u faa'iideeyaan dadki oo jaamacaddu ayadoo ay ka noqoto stakeholder gacanta ku qabato waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala waana gaarsiinaynaa dadka intaan gaarsiin karno aad iyo aadna way u mahadsan wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo maryan maxamed iyo doctor xasan guddoomiyaha jaamacadda ummadda yanas wadajireen daafuri barnaamijkan baarowka hindhoe oose bilaashi lankafuliyaay qaar kumid ee ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda waa mas-uuliyad weyn waxaa nagala kusoo wareejinaya oo ah in aan gudbinno aqoontaas maxaa yeele jaamacadda ummaddu waxay u taagan tahay inay gudbiso aqoonta inay gudbiso warhalaaba tala hela annagu waxaan helnay markaa gacanaan helaynaa gacantaasna waa fidinaynaa insha allahu tacala waa gaarsiinaynaa aisbux markaan rabna indhahayna inaan annaga koontaroolno lacagaan ku dhiibnaa waxaan aadnaa dhakhtar safaan galnaa annagoo lacagteenni haysanno haddana saf sii gelaynaa waa dareemaysid culayska maalintaas shaqada aad laheyd ayaad aga baaqanaysaa laakiin maanta alxamdulilaah xafiis muxuu ahaa galaaskiiniyaa naylagu keenay marka taas inaan ugu mahad celinno